alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsala allah wslama cla muxamadi wcla aalihi wsaxbihi wslama ajmaciin waxaanu bilaabi doonnaa kitaab ka mida kutubta culammada muxadisiinta ay qoreen kitaabka waxaa la yidhaahdaa magaciisa alintisaar liahli اlxadiid garab istaagitaanka la garab istaagayo oo loo hiilinayo ahlu xadiid ahlu xadiid marka laqabka isagaa la idlaaqo wuxuu u dhigmaa ahlu sunna ahluxadiid wuxuu la mid yahay ahlu sunnati waljamaca ahlu sunna markii la yidhaahdana assunna waa dariiqatu اnnabiyi sala allahu calayhi waalih wasalam aljamaaca markii la yidhaahdana waa asxaabu muxammadin sala allahu calayhi waaalihi wasalama waradia allahu canhum marka ahlu sunna iyo ahlu lxadiid ahlu اlahar alطaa'ifa almansuura alfirqa annaajiya alsalafiyuun hadihi alasmaa wa asmaa mutaraadifa wa asmaa alfaadeedu kala duwan tahay laakiin macaanideedu ay tahay mutaxida waana sunnadii nebiga sala allahu calayh waalih wasalam alqaabtaasna culummadu waxay isticmaaleen iyagoo ka istimbaadaya nusuusta sharciyada ah markii ummatu muxamed dhexdooda uu khilaafku ka dhashay in ummaddu iskhilaafaysana nebiga sala allahu calayh waalih wasalam nusuus badan ayaa laga wariyey aayaadka qur-aankana in badan bay tusi doontaa sida aan arki doonno kitaabka dhexdiisa ku imaan doonto nebigeenna sala allahu calayh waalih wasalam axaadiidta laga wariyey ee mowduuca ku saabsan ummaddu inay iskhilaafi doonto nebigu sala allahu alay wasalam wuxuu sheegay banu israa'iil inay gaar ahaan qaybtii horeeto oo nebiyullaahi muuse loo soo diray inay isku khilaafeen koob iyo toddobaatan firqo oo hal mid ay ka badbaaday midii waa nebiga waafaqda weeye nebiyullaahi muusa calayhi الsalaaةu wasalaam nebi ciise ummaddii loo soo dirana labayo toddobaatan bay isku khilaafeen kooxood hal kooxun baa ka badbaaday waa tii waafaqday hadyigii nebiyullaahi ciise sala اllahu calayh alih wasalam nebigu marka wuxuu yahay xadiidu iftiraaqi اlumma wasataftariqu hadihi اlumma إilى ثaلaaثin وaسabciina firqة kuluha fi الnaar ila waaxida nebigu sala اllah alay slam wuxuu yihi ummaddaydu marka xadiidkaas ummadda uu ka hadlayana ummatu dacwa maaha waa ummatu lijaaba ahlu qiblaha dadka nebiga risaalada u qiray waa iskhilaafi doonaan buuyi nebigu sala allahu caleyh wasalam saddex iyo toddobaatan kooxood bay isku khilaafi doonaan kulligoodna waa ahlu naar maadaama hadyigii nebiga ay khilaafeen ilaa mid mooye saxaabadu waxay yidhahdeen man hiya rasuula allah midda naajiyad ah oo ka badbaadaysa naarta waayo nebigu wuxuu yihi man kaana calaa mili ma ana calayhi lyowma waasxaabii aniga iyo saxaabadayda maanta waxaanu ku sugannahay qofkii qabsada qolada ayaa naajiye ah waa meesha ay ka qaataan culimmadu firqa naajiya daa'ifa almansuurana lafteeda xadiidka mutawaatirka ayay ku soo aroortay nebigeenna sala allahu calayhi waaalih wasalam axaadiidta mowduuca oo ku ishaaray in ummaddu iskhilaafi doonta waxaa ka mid xadidka cirbaad bnu saariya inahu man yacish minkum bacdii fasayara ikhtilaafan kaiiran facalaykum bisunatii wasunati alkhulafaaءi اraashidiina almahdiyiin caduu calayha biاlnawaajid waiyaakum wamuxdathaati اlumuur marka ummaddu inay iskhilaafaysa ayaa sidii xadiidka horeeto xadidkan ku cad yahay marka iskhilaaftana caafimaadka iyo badbaadadu waxa weeyaan waa nebigu wuxuu yidhi calaykum bisunatii wasunati اlkhulafaaءi اraashidiina اlmahdiyiin caduu calayha biاlnawaajid waiyaakum wamuxdathaati اlumuur marka ummaddu iskhilaafto khilaafka badbaadadiisu waxaa weeye nebiga hadyigiisii iyo hadyigii saxaabada gaar ahaan si gaar ahaan yacni alkhulafaa alraashiduun hadyigooda in la qabsado taa ayaa badbaadadii ah marka khilaafka nebigu axaadiidtaas ee nebigu uu ku ishaaray aayaad fara badan noo imaan doontana ay ishaarayaan khilaafkaas waaqiciyan buu dhacay maadaama nebigu yacni waxa weeyaan waxyiga lagu soo dejiyey min callaama alquyuub uu ka yimid sunnadu waxa weye waa waxyi waa waxyi sida qur-aankuba waxyi uu yahay wamaa yandiqu cani ilhawa in huwa ilaa waxyi yuuxa khilaafkii waa u dhacay bilowgiisa horetana wakhtigii saxaabadu joogeen ayuuba dhacayba khawaarijta ayaa u horeeyey ka bacdi waxa weeyaan jahmiyada asnaaftoodii baa ku xigay ama ha noqdeen jahmiyadii asalka ahayd oo sifaadkii iyo asmaadii alla labadaba diiday ama ha noqdeen muctasiladii ama ha noqdeen kuwii ka dambeeyey sida maaturidiyada iyo ashaacirada iyo wixii la mid a marka firaqdaas ayay dhacday ee soo baxday ayaa culammada ahlu sunnuhu waxay qoreen kutub ay ku difaacayaan muctaqadkii nebiga laga dhexlay sala allahu alay wasalam iyo saxaabadaba sidaa darteed kitaabkan marka wuxuu ka mid yahay kutubta mawduuca isaga ah lagu difaacayo oo hadyiga nebiga iyo hadyiga saxaabada lagu difaacayo sheikha magaciisa waxaa la yidhaahdaa mansuur abulmudafar mansuur ibni muxamed ibnu cabdiljabbaar ibni axmed altamiimi alsamcaani qabiilada la yidhaahdo tamiimi tamiim banu tamiim oo min qabaa'il carab ka mid ah waa qabiilada uu nebigu yidhi maaragtay ashaddu الnaasi calى الdajaal qabiilaة tamiim yani kama qaala nebigu sal اllah alيه wasalam xadiid saxiixa ku soo arooray oo qabaa'ishaas qabiilada iyada ah manaaqibteedana ka mid ah oo nebigu ku ammaanay markii dajaal oo masiixu dajaal uu soo baxo qabiilka ugu adag oo dagaalka la geli doona inay banu tamiim ay tahay ila اlaanna waa jiraa banu tamiim yani waxa weeyaan culummo badan ayaa ka dhashay waxaa ka mid ah naasir sacdi culamada hadda la yaqaano naasir sacdi baa ka mid ah cabdiraxmaan naasir sacdi waxaa ka mid ah shiikha la yidhaahdo waxaa ka mid a moxamed bn cabdilwahaab ayaa ka mid a waxaa ka mid a shiikha muxadiثu almadiina fi hada alcasr ee la yidhaahdo cabaad cabdilmuxsin cabaad ayaa ka mid a culmo badan baa ka mid a marka waxa weeyaan qabiilada iyada ayuu ka dhashay almarwasi marwasi nisbada ah waa nisba ilaa marwa nisba ilaa marwa marka la nisbaynayo waa marwasi waana waxay ka mid tahay min bilaadi khuraasaan haddana dhul ahaan dhulkay ka mid tahay waxa weeyaan dhulka afghanistan bay ka mid tahay marwa nacam sidaasaan filayaa inay maaragtay ka mid tahay hadda xaaliyan ma ma runtii bayini maaha waxaa suurtagal ah inay ka mid tahay yacni waddankii la odhan jiray khuraasaan bilaaddii la odhan jiray khuraasaan ee waqhtigii saxaabada la furtay bay maaragtay ka mid tahay afarta magaalo ugu waaweyneed bay ka mid tahay laakiin inay hadda maaragtay afghanistan ay ku taallo iyo inay iraan ku taallo labada midkood wey waana magaalada marwa la yidhahdo wey culmo badan baana loo nisbeeya culamada loo nisbeeya waxa ka mid ah axmed ibnu xambal ayaa ka mid ah axmed ibnu xambal laba nisbuu leeyahay waa marwasi bakhdaadi baqhdaad buuna ku dembeeyey waxaa ka mid ah moxamed ibnu nasr almarwasi waxaa ka mid ah cabdullaahi ibnu mubaarak alkhuraasaani almarwasi nacam alxanafi alxanafi yacni madhabka ahlu ra'yiga ayuu marka horete ku tegey uma shaaficiyi markii dambeetana waan arki doonnaa wuxuu ku dembeeyey madhabka shaaficiyada culamaaء khuraasaan maa waraaءa الnahr yacnii nahru jayxuun wixii ka dambeeya oo xagga ka xiga qorax ka soo bax haddii la yahay fulaanun shaaficiyu waxay u dhigantay wakhtigaas fulaanun sunniyun fulaanun sunniyun ayay u dhigmaysa lanna waxa way axnaafta yacni waxa weeye aqlabkoodu siday u badnaayeen calaa hayri dariiqi ahlisunna ayay ku tageenoo waxa weeyaan jahmiyada ayaa ka qaalib noqotay shiikha xayaatadiisa iyo rixlaadkiisii shiikha waxa uu dhashay abulmudafar assamcaani waxaa lagu dhalay fii khuraasaan yacni waddanka khuraasaan ayuu ku dhashay bilaaddi khuraasaan sanadka u dhashana waxay ahayd afar boqol iyo lix iyo labaatanka hijiriyada wuxuu ku barbaaray gurigu wuxuu ka soo jeedaa culimmo ayuu ka soo jeedaa oo waalidkiisa aabbihii abumansuur asamcaani wuxuu ka mid ahaa culimmada axnaafta ayuu ka mid ahaa laban laba wiil ayuuna dhalay mid waa asaga waa abulmudafar kan kaleetana waa abulqaasim caliy ayaana la odhan jiray magaciisa wuxuu soo galay sheikhu waa abulmudafare baqhdaad markuu soo rixlaysanayey sanadkii hijiradu markay ahayd afar boqol koob iyo lixdankii fuqahadii joogtay marka baqhdaad ayaa munaadaraada ay dhex mareen culimmada uu la doodana waxaa ka mid ahaa oo masaa'il mucayana ay ka doodeen sheikh ka mid ah imaam ka mid ah a'immada ahlu sunnaha oo shaaficiyada oo la yidhaahdo abu nasr musabaaq ayaa munaadara dheer ay dhex martay waxaa meesha uu kula kulmay waa baqhdaad abu isxaaq ashiraazi saaxib muhadab ayaa halkaa ku kulmay waa uu soo baxay wuxuuna u soo jeedaa xagga iyo xajka ayuu u soo jeedaa dariiqi marka wuxuu soo maray dariiqii caadiga ahaa oo la mari jiray aanan ahayn waddadii bay ka dhumeen isaga iyo rufuqadiisii saaxiibbadii waxay gacanta u galeen dadkii reer baadiyaha hoo deegaankaa degganaa gacanta ayaa lagu dhigay addoon baa laga dhigtay ilaa xad uu gaaray isagoo addoon ah inuu ninkii marka qabiiladii meeshaa deganayd oo reerbaadiyahayd ninkii ugu weynaa oo odaga uu ahaa shaykhulqabiila inuu geela u raaco muddo dheer buuna muddo yacni dheer buuna geela u raacayay xajkiina halkaasaa looga celiyey sababta ilaahay uga badbaadiyena waxay noqotay ninkii qabiilada iyada ah oo shiikha iyo xujaajtii la socotay addoommada ka dhigtay ayaa waxa weeyaan maalin maalmaha ka mida waxaa nin kaleeto oo qabiiladaa ka mida ayaa inantiisa soo doonay ciddii marka mehrin lahayd baa la waayay inantii u mehrisa dad waxaan iska jahalo ah marka nin qabiiladii ka mid ah wuxuu yidhi war addoonka geela ku raaca waxaan u maraynaya inuu carabi garanayo oo diinta wax ka garanayo waa loo yeedhay sheikhii addoonnimaana loo haystaa markii loo yeedhoo la keenay ayuu wuxuu ku yidhi ninkii odaga ahaa oo inantiisa mehrinayey ma mehrin karaysaa maaragta gabadha wuxuu yidhi waa mehrin karaya marka markii khudbatulxaajihi uu akhriyey oo gabadhii caqadkii uu sameeyey ayuu wuxuu yidhi waxbaan ku siinayaa xoolaan ku siinaya markaasuu yidhi waxba kaa qaadan maayo arrintii marka uu isku yaxyaxay ninkii odaga ahaa wuxuu yidhi iska kay iska kaayaa cafi kulligiinna waxa weye sanadka soo socda ayaan xaji siinaya sidaasaa ilahay uga badbaadiyey yacni waxay ka mid tahay mixanka mixanka iyo imtixaanada culimmada qaarkood soo martay culimmada qaabkaas soo marayna waxaa ka mid oo sidaasoo kaleeto loo maaragtay loo qafaalay waxaa ka mid a abu mansuur alashari saaxibu tahdiib luqa weliba asaga ninkaa waxaa qafaalay yani wakhtigii qaraamidadu nimankii baatiniyada ahaa kufaarta ahaa oo magaca islaam sheeganayey ee xaramka ku soo duulay ee qabsaday xaramka ee la baxay xajarul aswadka muddooyinna la maqnaa qoladaas reer baadiyuhda baa gacanta ku dhigay abumansuur alashari ilaa wuxuu leeyahay muddo dheer bay haysteen ilaa aan wax badan luqal carabiya aan ka faa'iiday abu mansuur alashari abulmudafar isamcaani markii ay fasaxeen qabiiladii xajkii ayuu sanadkaa gutay wuxuuna u laabtay khuraasaan wuxuuna galay magaalada marwa sanadka taarikhdu markay ahayd afar boqol siddeed iyo lixdankii asagoo madhabkii axnaafta dhammaanba ka tegay oo ka tanaasulay oo qaatay madhabka ahlulxadiidka sababta madhabka ahlulxadiidka uu halkaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ku tusiyana waxay ahayd sacdu zanjaani shiikha la yidhaahdo oo ahaa shaykhu makka shiikha ayuu halkaa kula kulmay asagaa madhabkii ahlulxadiidka asaga ayuu ka qaatay waa shiikha iskale raa'iyatu sacdi zanjaani yacni waxa weye qasiidada uu ku sharxayo muctaqadu ahlilxadiid qasiida ayuu tiriyey dhowr iyo soddon beyd ah ka bacdina wuu sharxay waa sacdi zanjaani yacni muxadid cajiib ayuu ahaa oo ka magacaaban muxadisiintii waqhtigaa joogtay shiikha markii madhabka ahlulxadiidka uu qaatay madhabka ahlulxadiidka markuu qaatay oo u noqday waddankii u dhashay dhibaato ayuu kala kulmay dadkii cawaamtahaa markuu adkaysan kari waayana uu ka soo noqday wuxuu soo gaaray magaalada tuus la yidhaahdo oo ay ku badnaayeen shaaficiyadu waxaa aad iyo aad u soo dhoweeyey shaaficiyadii baa halkaa ugu soo aad iyo aad ugu soo dhoweeyey waxaana loo caqiday oo loo sameeyey majlis uu dadka maaragtay ku waaninayo sheikha madhabkiisa iyo madhab madhabkiisa xagga fiqiga iyo caqiidada labadaba waxaa uu u intiqaalay madhabkii ahlusunnati waljamaaca gaar ahaan yacni waxa weye qawaacidda fiqiga wuxuu ka waafaqsanaa madhabka imaamu shaafici kutub aad iyo aad u badanna waa uu leeyahay sheikhu oo qaarna ay madbuuc yihiin qaarna mafquud ay yihiin ardadiisoo kaleeto sheikha mashaa'ikhdiisa waxaa ka mid ah aabihii waxaa ka mid ah shiikh hadda aan sheegayey abulqaasim sacd ibni caliy azanjaani shiikhaas ayuu aad iyo aad u laasimay ilaa wuxuu la joogay shiikhu waxa weeye laftiisa laga oofsaday raximahu ullah afar boqol koob iyo toddobaatankii waxaa ka mid ah mashaa'ikhdiisa abu isxaaq ibraahim ibni caliy ashiiraazi faqihu shaaficiya waa saaxib almuhadab ardada ardadiisa iyo talaamiiddiisana waxaa ka mid ahaa abulqaasim ismaaciil ibni moxamed altamiimi alasbahani almulaqab biqawaami الsunna waa saaxibu kitaabi اlxujati fii bayaani اlmaxaja kitaabka macruufka oo madbuuca ah shiikha alifay ardadiisu ka mid yahay mu'alafaadka shiikha aad iyo aad bay u badan yihiin xafiidkiisa waa shiikhii uu awohu ahaa abu sacd aلsamcaani waa saaxibu kitaab اlansaab wuxuu markuu ka hadlayay wuxuu yidhi waman daalaca tasaaniifahu wa ansafa qofka sheykha abulmudafar kutubtuu qoray daalacda oo akhriya oo insaaf iyo maaratay maaratay isagoo maarata munsifa akhriya carafa maxallahu fi اlcilmi yacni maxalka iyo darajada cilmiga uu ka gaaray ayuu garanaya kutubtiisa marka waxaa ka mida uu asagu qoray sheikhu kitaabka tafsiirka waa kitaab tafsiiro aad iyo aad yani mutamayiz fii baabihi ku ah waa wuxuu ka mid yahay kitaabkaasu kutubta culummada ahlusunnaha madhabka ahlusunnaha taqriirinaya min khilaali tafsiirihi aayaadka qur-aanka uu fasirayo ayuu wuxuu ka taqriirinaya madhabka ahlusunnaha waana madbuuc ilaa shan mujallad inuu yahan filaya waxaa ka mid a kitaabka la yihaha assunna kitaabkaas waxaa weeye wuxuu ku caddaynaya manhajka ahlu xadiidka oo muctaqadka ahlu xadiidka ayuu maarata ku caddaynaya waxaa ka mid ah marka kitaabka assunna uu leeyahay waa kitaabkan hadda aan akrinayna laftiisa weeyaan alintisaar nacam waxaa ka mid a kitaab uu ku radinayo qadariyada waxaa ka mid a kitaab oo ay ku magacaabeen culammadu almarwiyaat alxadiidiya waxaa ka mid a fiqiga laba kitaab buu ku leeyahay kitaab la yidhaahdo alburhaan iyo kitaab la yidhahdo alistilaam istilaamku marka waa mukhtasar min kitaabi alburhaan marka burhaankii lama hayo istilaamka laakiin waxa weeyaan waa waa la helay isaga waxaa kitaabka isaga uu ku taqriirinayaa yani akar yani qariib min alfi mas'ala khilaafiya masaa'isha khilaafiyada oo u dhaxaysa ahluxadiidka iyo ahlura'yiga gaar ahaan shaaficiyada iyo axnaafta ayuu ku taqriirinayaa wax ku dhow yani kun masalo wax ku dhow masaa'il khilaafiya ayuuna maarata ku qoray usuul fiqiga wuxuu ka qoray kitaab la yidhaahdo alqawaadic fi usuuli اlfiqh waa kitaab laa maiila lahu fi usuuli اlfiqh waa kitaab uu ku taqriirinayo madhabka ahluxadiidka ee waxa weye usuul fiqiga lianna usuul fiqiga wuu kharrimay kutubta funuunta kharribantay buu ka mid yahay oo ay aad iyo aad ugu maaratay ugu ciyaareen mutakallimiintu gaar ahaan ashaacirada usuul fiqiga hadda la yaqaano yacni aqlabkiisu waxa weye waa usuul fiqiga ashaacirada sida kitaabka kutubta uu ka qoray usuul fiqiga imaamu alxaramayn aljuwayni kulligood waxa wey waa calaa dariiqati alashaacira sidoo kaleeto kutubta uu ka qoray abu xaamid alghazaali oo musasfu uu ka mid yahay waa calaa dariiqati alashaacira nacam kutubta marka waxa weeyaan usuulka ahluxadiidka matalaysa waa kutubta abu isxaaq shiraazi uu ka qoray usuul fiqiga oo uu ka mid yahay kitaabka allumac sharaxa uu sharxay oo lumaca laftiisa uu sharxay waxaa ka mid ah tabsira fii masaa'il khilaaf fii usuul ilfiq ayaa ka mid ah saddexdaa kitaabba oo abu isxaaq shiraazi uu ka qoray usuul fiqiga waa usuul fiqigii ahlu xadiidka waa usuul fiqiga imaam shaafici calaa dariiqati imaam shaafici ayay ku socdaan kadalika kitaabka kitaabkan isaga ah alqawaacid alqawaadic fi usuul الfiqh waxa weeyaan waa calaa dariiqati ahli الxadiid ayi mas'ala oo ka mida masaa'isha usuul fiqiga ee ay ku khilaafeen ashaaciradu ay ku khilaafeen maaragtay usuul fiqiga shaaficiyada tafniid buu ku samaynaya kitaabkaa marka si gaar ahaaneed wuxuu radinayaa kitaabkii abu zayd addabuusi alxanafi ayuu radinayaa oo magaciisuna ahaa taqwiim wuxuu ahaan filayaa taqwiim اladila taqwiim اladila marka wuxuu qoray kitaabka la yihahdo alqawaadic fii usuul اlfiqh culimmada ammaanta ay ammaaneen iyo martabadiisa markay ka hadlayeen sheikha la yihahdo abu cali ibnu safaar wuxuu yidhi idaa naadartu abalmudafar fakaannii unaadiru rajula min a'immati اtaabiciin haddii aan dood ayna dhex marto masaa'il sharciya aanu ka doodno aniga iyo abulmudafar waxaan mooddaa inaan la doodayo nin ka mida imaam a'immadii taabiciinta ka mida ummadda ummatu muxamed waxaa ugu aqoon badnaa diinta ama ha noqdo fiqiyaadkeedii ama caqiidadeeda ha noqoto saxaabada rasuulka ugu aqoon badnaa waxaa ku xigay a'immatu taabiciin kuwii ku xigay sida nebigu yidhi maarta khayru naasi qarni uma aladiina yalunahum uma aladiina yalunahum marka waxaa moodaaya markaan la doodayo imaam a'immadii taabiciinta ka mid inaan la doodayo yani likarati cilmihi mima araa calayhi min aaahaari alsaalixiin waxaan sidaa u leeyahay waa waxyaalaha iiga muuqday oo oo waxa weeyaan aahaartii saalixiinta yacni waxa uu ku doodayaa manhajkii saxaabada imaamu alxaramayn aljuwayni markuu ka hadlayay abulmudafar wuxuu yidhi low kaana alfiqhu hawban taawiyan haddii fiqhigu ahaan lahaa mara duumaysa oo qofkuu duuban karayo lakaana abulmudafar ibni samcaani diraasahu abulmudafar wuxuu noqon lahaa yacni waxa weeyaan farqeeda buu noqon lahaa yani likarati cilmihi iyo siduu fiqiga u garanayo wa qaala xafiiduhu abu sacd xafiidkiisa waa inankii uu awowha u ahaa kitaabkiisa ansaabka ah oo muxadisiinta u tarjamaysanaya markuu soo gaaray awowgii ayuu wuxuu yidhi imaamu casri zamankiisii imaamkiisii ayuu ahaa bilaa mudaafacatin arrintaasna wax yani khilaafi kama jirin wacadiimu nadiir fii waqtihi nuuciisu ma uusan jirin nin qof nuuciisa ma uusan jirin waqtigiisii oo u dhigma walaa aqdiru calaa an asifa bacda manaaqibihi mana awoodi karayo tilmaamihii uu lahaa wax ka mid ah inaan ku tilmaamo yacni aad iyo aad baa manaaqibtiisu sarraysa ibnu qayim aljawsiya markuu ammaanayana wuxuu yidhi imaamu casrihi almujmacu calaa imaamatihi abulmudafar yacnii wakhtiguu joogay imaamkiisii buu ahaa wuxuu ahaa imaamnimadiisa mid lagu ijmaacay oo culimmadu aysan isku khilaafsanayn xaafid udahabi waxa uu yidhi kitaabkii sayr aclaamu nubalaa markuu u tarjamaysanayey tacasaba liahli اlxadiidi wاlsunnati wاljamaaca oo aad iyo aad u taageeray ahluxadiidka ahlu sunnati wاljamaaca wa kaana shawkan fii acyuni اlmukhaalifiin wuxuu ahaa il qodax mudaysa indhaha mukhaalifiinta indhaha ahlubidac yani waxa weyaan aad iyo aad bu ahlu bidca u radin jiray xujatan liahli sunna waa kitabka dhexdiisa aanan ka arki doonaa kitaabkeena aan ka arki doona arrinta iyada ah kitaabka naskiisa ayaan marka in sha allah iska gudagelaynaa fasalka kitaabkan marka mucdamkiisa waa la la'yahay qaybtanna waxa weeyaan waa bacdu nusuus oo laga soo saaray culimmadii shiikha kitaabkiisa soo xigatay oo uu ugu muhiimsan yahay ardaygiisa qawaamu sunna kitaabkiisa alxuja fii bayaani ilmaxaja cinwaanka ugu horeeya oo shiikhuu ka hadlaya waxa weeyaan addaamuuna liasxaabi alxadiidi sinfaan ahlulxadiid dadka dhaleeceeya wax ka sheega oo alqaabta sayi'ada ku magacaaba waa laba qaybood waan soo sheegnay ahlulxadiid inay yihiin ahlu sunna waan soo sheegnay nebigeenna sala allahu calayh wasalam xadiidka mutawaatirka ah man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi اddiin walan tazaala hadihi اlummatu qaa'imata cala amriha laa yadurhu man khaalafaha xata yaأtiya amru اllah yacni xadiidkaas muxadisiinta qadiiman wa xadiian daa'ifada mansuurada ah waxay ku sheegeen ahlu xadiidka inay yihiin axmed ibnu xambal baa ka mid ah axmed ibnu sinaan baa ka mid ah waxaa ka mid ah muuse bni haaruun alxamaal waxaa ka mid ah imaamu albukhaari wahayruhu iskuma khilaafsana ahlu sunnuhu muxadisiinta dhammaantood daa'ifada xadiidku halkaa uu ku sheegay ee sunnada mar kastaba difaacaya diinka difaaciisa u taagan ahlu xadiidka inay yihiin ahlu xadiid marka la leeyahana ma ahan macnaheedu yacni muxadisiinta xadiidka xifdisan kaliya lagama wado cid kastoo dariiqooda qaaday ayaa laga hadlaya marka dadka ahlu xadiidka wax ka sheega ee dhaleeceeya waa laba qaybood shiikhu wuxuu yidhi raximah ullah qad lahaja bidammi asxaabi alxadiidi sinfaan waxaa ku hadlay oo ku dhawaaqay ahlu xadiidka dhaleecayntoodii la dhaleeceeyo oo la ceebeeyo sinfaanii laba qaybood ayaa ku hadashay ahlulkalaami wa ahlura'yi labada kooxood ee wax ka sheegay ahluxadiidka ee dhaleeceeyey kooxda horeta waxa wey waa ahlulkalaam ahlulkalaam waxa weeyaan waa dadka ku ta'auray oo shareecada ku taqriirinaya gaar ahaan caqiidada ku taqriirinaya yacnii qadaayaat caqliya oo ay ka soo qaadeen yani waxa wey cilmukalaamkii ay ka soo qaadeen falsafiyiintii nimankii maarata filasufiyaashaha ee ahlulyonaan ka soo qaaday yacni qawaacid ay ka dhalinayaan nataa'ij baatil ay ka dhalinayaan oo caqliya ah ayay maarata masaa'isha sharciga ahaa gaar ahaan caqiidada ay ku taqriirinayaan caqiidadana waxay ahayd masaa'isha sharciga in lagu taqriiriyo naqli saxiix ah naqli saxiixa in lagu taqriiriyo ay ahayd lagu sugo daa'ifada labaad waxa weye ahlura'yi ahlura'yi waxa weeyaan waxaa asal u ah ahlura'yiga waa madhabka axnaafta madhabka axnaafta waxayna markii dambe isku dabagediyeen yacni waxa weye markii jahm bnu safwaan uu meesha soo galay iyo bishri almariisi iyo raggii la midka ahaa waxaa madhabka isaga ah yacni waxa weeyaan in ay inkiraan sifaadka ilaahay iyo asmaadiisa labadaba qaybtoodii horeeto qaybtii dhexe inay maarata inkiraan asmaadii inay sugaan asmaa mujarada can isifaat qaybihii dambeetana waxa weeyaan sifaatkii qaybo ka mida unbay sugeen ayib kullu daalika waxa weeyaan oo ra'yiga ayay noqonayaan fahum fii kulli waqtin labada qayboodba fii kulli waqtin waqti kasta yaqsiduunahum ahlu xadiidkii waxay ula soo ula soo qasdayaan bialbi waalcaybi yacni waxa weeyaan inay aad iyo aad wax uga sheegaan oo ay aad iyo aad u dhaleeceeyaan wayansibuunahum waxay u nisbaynayaan ila aljahli inay juhala yihiin waa is waxba garaan wax isan aqoonan lahayn ahlu xadiidku wa qilati alcilmi cilmigoodu uu yar yahay waitibaaci asawaadi cala albayaad yacni khadka madow inaan raacaan itibaacu asawaad cala albayaad waxaa laga wadaa khad madow unbay akhrinayaan aysan macnaheeda fahmayn itibaaci asawaad madowga raacitaankiisii cala albayaad yacni khad madow oo ku qoran warqadii cadcaddaa sidaasay ka wadaan yacni wax madow bay iska akhrinayaan khad madow bay akhrinayaan waxna ka garan maayaan nusuusta iska akhrinayaan walaa yafhamuun sidaasay ay ula jeedaan wa qaaluu waxay yidhaahdeen ahlu ra'yiga iyo ahlu kalaamku markay ahlulxadiidka ahlu sunnaha ay dhaleecaynayeen hum quhaa'un ahlu xadiidku waxa weeyaan waa daadxoor daadxoorta wax qiimaa miyay leedahay daadxooroo kaleeto weeye wa qufrun wax ma garata weeye waa dad aan waxba garanayn qumriga qufri waxaa la yidhaha safarat unnaas dadka kuwooda liiliitaan waxba fahmaynin nacam wa zawaamilu asfaarin waxa weeyaan waa daabado alaabta la saarto yacnii ratiga markaa aad soo rartid ee dushiisa dahab uu saaran yahay miyuu dahabkii garanaya waa sidaasoo kaleeto waa awr la raranayoo kaleeto wax wax garanaya ma ahan wa qaaluu waxay yidhaahdeen aqaasiisu cindahum aqaasiis ahlu xadiidku aqoon iyo garaad ma hayaane waxay hayaan waxa weye waa qisooyin qisooyin baa agtooda ahaaday wa cindahum xikaayaatun wa akhbaar waxay sheegayaan waxa weeyaan waa xikaayaad dad bay wax kasoo sheegay ka soo xikaayoonayaan nacam iyo akhbaar mujarada oo aan maaragtay haba yaraatee maaragtay sanad lahayn wa rubbamaa qara'uu dhaleecaynta ay ahlu xadiidka dhaleecaynayeen waxaa laga yaabaa inay akhriyaan oo u soo deliishadaan ka maali alximaari yaxmilu asfaara dhaleecaynta ilaahay uu ku dhaleeceeyey yahuudda yahuudda waxaa lagu kalifay inay kitaabkii towreed ku dhaqmaan soo maaha inta rumeeyaan ku dhaqmaan marka waxaa lihi maaluhum ka maali ximaari yaxmilu asfaara yahuuddii tusaalaheeda ilaahay wuxuu yidhi waxa weeyaan waa maalu ximaar waa dameerkii bay tusaale u yihiin oo yaxmilu asfaaran kutub yacni sida dameer kutub sidaa kutubta qiimaheeda muxuu ka garanayaa waa sidaasoo kaleeto aayaddii marka allah subxaanahu wa tacaala uu ku dhaleeceeyey yahuudiga dhaqankeedii ayay ahlu xadiidkii ahlu xaqii u soo deliishanayaan nacam wa fi lxaqiiqati dhab ahaan buu yidhi musanifku raximah ullah maa halamuu ilaa diinahum waxay dhaawaceen wax kale maahee waa diinkoodii waxa ay jarxinayaan ahluxadiid ma jarxinayaane diinkoodii bay jarxinayaan lianna ahluxadiidku maxay matelayaan sunnada nebigay matelayaan sunnada nebiga ahalkeeda ninka wax ka sheegana maalan culimmadu waxay odhan jireen man takallama fii xamaad ibni salama fattahimuuhu bilislaam ninka xamaad ibnu salm wax ka sheega diintiisa tuhma wakhtigii markii la soo gaaray imaam axmed ibnu xambal waxay culimmadu u bedeleen yani waxa way maqaaladii man takallama fii axmed ibni xambal fattahimuuhu bilislaam yani islaamkiisa tuhmaysta yani qofka islaamkiisu sax ma aha micnaha maxay tahay yani a'immada ahlu sunnaha sanad kastaba dad baa matalaya sunnada nebiga matalaya yani xadiidka aanu soo sheegnay xadiidkii maarata man yurid illahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin xadiidkaa isaga ah nebigu wuxuu sheegay daa'ifa oo xaqii matalaysa weligeed inay joogayso daa'ifadaasna culummada kulligood waxay ku ijmaaceen oo aysan isku khilaafsanen ahluxadiidka inay yihiin marka muxadisiinta qarni kastaba ninbaa matalaya ama dad kooxaa matalaya dadkaa matalaya qofka wax ka sheega oo qof sunnadii nebiga tacninaya wey kadalika qarniga annagu aanu soo gaarnay qarni lmunsarim dadkii waxa weeyaan sunnada nebiga matalayey waxaa ugu horreeya imaam alalbani raximah ullah kadalika sheekh ibnu baas ibnu cuhaymiin muqbil raximahum ullah iyo culimmada maarata dariiqooda ku joogta marka waxa culimmada iyada iyaga ah oo ahlu sunnaha qarni kastoo ay joogaan afraaddooda iyo majmuucaadkoodaba qofka wax ka sheega qofkaas waxa weeyaan waa qof sunnadii nebiga naqdinaya wey walaa sacow kamaynan shaqaynin ilaa fii halaaki anfusihim naftoodii unbay halaagayaan waxba u dhimi maayaan culamada ay wax ka sheegen waxba u dhibi maayaan wamaa lilasaakifati wamaa lilasaakifati wa sawqi alxuliyi wa sanaacati albazi wamaa lilasaakifati maxaa ka dhaxeeya dadka kabaha tola iyo wasawqi alxuliy yacni waxa weeyaan billadaha dhalaalintoodii wa sanaacati albaz iyo dharka samayntiisii halkan sheikhu wuxuu soo qaadanayaa maal cajiib ah dadka wax ka sheegay ama dhaliceeyey ahlu sunnaha ama ahluxadiidka yay ahaayeen waa laba kooxood waa ahlulkalaam waa ahlu ra'yi marka wuxuu leeyahay tusaale dhow oo qof kasta u fahmi kara ayuu soo qaadanaya oo u ku naqdinaya iyagii wuxuu leeyahay dadka kabaha tola iyo dadka dahabka sameeya ama kuwa dharka sameeya maxaa ka dhexeeya ma laba mihnood oo isku mid aha ninka dahabka dhalaalinaya iyo ninka kabaha tolaya waa laba mihnood oo aad u kala fog weye lanna mihanka waa kala fiican yihin hadda ma aha shiiku markuu hadlayo inuu dadka kabaha tola jinsi ahaantooda inuu maarata liidaya ma aha laakiin sanaacada ay samaynayaan ee kabatolitaanka ah iyo ninka dahabka dhalaalinaya waa laba sanaaco oo aad u kala fog weye waa sanaaco nadiif ah iyo sanaaco wasakh iyo mashaakil qofku uusan ka baxaynin wamaa lilxadaadiina maxaa ka dhexeeya kuwa birta tuma ee tumaallada ah iyo wa taqliibi alcidri cadarka gagadintiisii ilaa cidriga marka la samaynayo intaasoo nuuc baa la isku daraya iyo waannadari fi ljawaahir yacni jawaahirta eegitaankeedii maxaa ka dhexeeya kuwa birta tuma iyo kuwa cadarka sameeya ama kuwa maaragtay dahabka sameeya ma cilaaqa ka dhexaysa aad bay u kala fogyihin shataani maa baynahuma yacni aad bay u kala fogyihin ninka dahabka samaynaya iyo ninka birta tumaya waa laba mihnadood aad u kala fog weeye yacni mihna danii ah iyo mihna nadiifa bay kala yihiin dayib amaa yakfiihim miyuunan ku filnayn kuwa birta tumaya sada'u lxadiid birta dexasheeda miyaysan ku filnayn wa nafqun fi lkiir iyo afuufitaanka oo ay afuufayaan bahalka buufimaha ah wa shuwaadu dayl maradiisa gubashada farqeeda ay gubanayso walwajhi wejigiisa gubashada uu gubanayo shadaayaadka yacni waxau kiirka ku soo noqonayo wa qubratun fi alxadaqa boorka kaga dhacaya ishiisa miyaysan ku filnayn yacni wuxuu aad iyo aad u dhaleecaynayaa yacni waa min baabi alkinaaya wuxuu aad iyo aad u dhaleecaynayaa nimankii ahlulkalaamkii iyo ahlu ra'yigii marka wuxuu leeyahay ahlu ra'yiga iyo ahlukalaamka naqdiga ay naqdinayaan ahluxadiidka waxay u dhigantaa waxay kala joogaan ahluxadiidka iyo qolada radinaysaa waxay kala joogaan martaba ahaan meesha nimanka ninka birta tuma iyo ninka dahabka dhalaalinaya meeshay kala joogaan yacni aad iyo aad buu kala fog yihiin aad iyo aad buu kala fog yihiin wamaa liahli alkalaami wa naqdi xamalati alxadiid maxaa ka dhaxeeya ahlukalaam dadka mutakalimiinta ah iyo naqdi ahlilxadiid maxaa ka dhexeeya wax ka dhexeeya ma jiraan yacni ahlulxadiid inay naqdiyaan ama ka hadlayaan ma astaahilaanba dad mudan ma ahan waa nin birta tumaya ee yidhi mihnaddeedu waxay ka fiican tahay ninka dahabka dhalaalayo kaleeto yacni waxa weeyaan qofka aqbalaya ma leh wamaa axsana qowla man qaal maxaa ka wanaag badan shaacirka shicirkan soo socda yidhi qowlkiisa balaa'un laysa yushbihuhu balaa'u cadaawatu hayri dii xasabin wadiini wuxuu leeyahay balo balaa'un balo baladaasoo ibtiladaasoo laysa yushbihuhu balaa'un balaado iyo ibtilo shabbahda aysan jirin oo u eg cadaawatu hayri dii xasabin wadiini waa marka uu colaad ku qaado qof aan nasabkiisuna wanaagsanayn abtirsigiisuna uusan wanaagsanayn diinkiisuna uusan wanaagsanayn yacni colaad haddii qof kula kula dagaalamayo qof kuu dhigmo markuu kula dagaalamo yacni colaaddaas waxa weeyaan waxba kaa qaadi mayso laakiin qof aanan jirin markii aad dagaalin dhex maro waa balobelo la mid aysan jirin wey yuniiluka adiga wuxuu ku gaarsiinayaa minhu xaggiisa wuxuu kaa gaarsiinayaa cirdan sharaf ayuu kaa gaarsiinayaa cirdigaasoo lam yasum uusan ilaalin markaad qof aan diinkana ku ficnayn nasab ahaan ahaan aan ku ficnayn markii dagaalin dhex maro ee aad tidhaahda iska difaac asaga cirdigisumaba jiraba waa qof aanan jirinba wax ka sheegtay marka kamaada faa'idin marka naqdiga aad naqdinaysid waxba ku soo bixi maayo waayo qof jiruusa marka hore taba ahaynba wayartacu minka xaggaagana wuxuu ka daaqayaa oo kaa gaaraya adiga fii cirdin masuun cirdi ilaashan adigu nin jiraad ahayd oo diinkiisa iyo dadahantiisu ay fiican tahay adiga marka waxa marku wax kaa sheego wax sheegitaankii waa ku qabanaya dhib baa kaa soo gaaraya asaga haddaad naqdin tagtana waxa weeyaan olbas qof jir ahayn marka wuxuu leeyahay ahlukalaamku sidaasay ka dhigan yihiin ahlukalaamka iyo ahlu ra'yigu dagaalka dhex mar ayaga iyo ahluxadiid ahluxadiidka ayagu waxa weye markay wax ka sheegayaan dee ahluxadiidku waxa weeyaan waa dad jira weyn sunadii nebigu matalan lakiin ayagu waa wax ban jirin ba ahlukalaam wax ka sheeg laakina alxaqa ha ahaatee xaqu casiizun xaqu waa qaali xaqa ahluxadiidku ay matalayaan waa qaali wa kullun ay kullu nnaasi dadkao dhan maca cizatihi ay maca cizati alxaq xaqii asagoo mar kastaba uu yar yahay yaddaciihi xaqii waa uu sheeganaya qof kastaaba wuxuu leeyahay maciya alxaq xaqu anigu la jiraa anaa xaqi gacanta ku haya ninka muctasiliga wuxuu leeyahy anaa matalaya khayrkii kan jahmiga wuxuu leeyahy anaa khayrkii matalaya nacam anaa xaqii matalaya wa dacwaahum ahlulkalaamka iyo ahlura'yiga ama jamiicu ahli lbaatil sheegashada ay sheeganayaan alxaqa xaqii ay sheeganayaan oo ay leeyihin annaka xaqii matalaynaa taxjubuhum dacwada iyada ah sheegashada iyada ah waxaa xijaabaysa taxjubuhum dacwada iyada ah oo ay sheeganayaan xaqii ay sheeganayaan sheegashadaas ayaga waxay ka xijaabaysaa can muraajacati alxaq xaqii inay u noqdaan bay ka xijaabaysaa yacni ahlubaatilka dhammaantood waxay leeyihiin khayrkii iyo xaqii annaka matalayna sheegashadaas marka baatilka waxay ka hortaagan tahay xaqii li'anna qofku waxa weye markuu inta mariid yahay maradkiisa dhakhtarku u sheego muxuu goobaa dawadii ayuu goobaya laakiin qofku markuu mariid yahay oo uu aaminsan yahay inuu caafimaadsan yahay yuu caafimaadaya abadan kadalika waxa weeye ahlubaatilku inay xaqi gaaraan maxaa ka hortaagan baatilka laftiisa xaq u haystaan marka sheegashada lafteeda waxay ka hortaagan tahay xaqii inay gaaraan nacam nacam haa dacwadooda baatilada ah ayaa xaqii ka hortaagan inna cala albaatili baatilka dushiisa waxaa ahaaday dulmatan mugdi baatilka sidiisaba mugdi baa saaran wa inna cala alxaqi xaqana waxaa ka sarreeya nuura nuur baa ka sarreeya xaqana nuur baa saaran baatilkana mugdi baa saaran walaa yubsiru nuura alxaqi xaqa nuurka saaran ma u arkayo ilaa man qof baa arkaya xushiya qalbuhu qalbigiisa lagu cubayo qalbigiisa la dhexgeliyey binuuri nuur qofka xaqa arkaya waa qofka aq qalbigiisa uu munawarka yaha wey kii ahlu baatilkaahana wuxuusan nuurkiiba u arkayn qalbigiisaa mugdi saaran yahay mugdigii jahliga ayaa saaran waman lam yajcal illaahu ilaahay qofkuusan u yeelin lahu qofka isaga ah nuura nuur qofkuusan ilaahay u yeelin famaa lahu min nuur culammadu markay fasirayaan waman lam yajcal illaahu lahu nuuran waxay leey waxay yidhahdaan culammadu markay ayadda fasirayaan waman lam yajcal illaahu lahu qofka ilaahay uusan u yeelin nuuran nuur min kitaabihi kitaabkiisa wasunnati wa sunnati nabiyihi yahtadii bihi famaa lahu min nuur famaa lahu min famaa lahu min haad mid hanuuninaya ma u jiro qofka aan nuurka ka qaadan kitaabka iyo sunnada wax hanuuna gaari maayo falmutakhabidu midka ku hagabsanaya ama ku shabkaxsanaya ku soconaya fii dulumaati alhawa waxa naftiisu ay jeceshahay mugdigeeda mugdiyaalkeeda qofka ku dhex socda walmutaradii midka ku dilindiloonaya fii mahaawi alhalaka halaaggii haadaamihiisii walmutacasifu kan qardajeexaya fi lmaqaali hadalka dhexdiisa midka qardajeexaya oo xaqii aanan ku hadlayn xaqii gaar maraya laa yuwafaqu qofka isaga ah rag iyo dumarba midkuu noqdoba laa yuwafaqu lama waafajinayo lilcawdi ila alxaqi xaqa inuu u noqdo qofka hawadiisa hawaraaca ah ee waxa weeyaan aan ka dhibmil qaadanayn nuurka kitaabka iyo sunnada iyo hadyigii saxaabada qofka isaga ah iyo midka ku dilindiloonayo ku socda haadaamaha uu ku halaagsanayo ku dhimanayo ama hadalka aan sawaabka ahayn mar kastaba ku hadlaya ee qardajeexa ku hadlaya qofka isaga ah xaqii la waafajin maayo inuu noqdo li'anna waxa weye usuusha uu ku socnoodaa usuul baadila ah usuusha uu ku socdo ayaa usuul baadila ah walaa yurshadu lagumana hanuuninayo ilaa ariiqi ilhudaa hanuunkii waddadii hanuunka waddadii xaqa ahaydna lagu hanuunin maayo maxaa loogu hanuunin waayo xaqa loo waafajin waayey liyadhara inuu muuqdo aawadeed ayaan loo waafajinayn wacuuratu maslakihi yacni xaqa dariiqa loo qaadayo adag wa cizu jaanibihi dhinaciisa oo qaali ah iyo wa ta'abbiihi xaqii oo diidaya ilaa calaa ahlihi ahalkiisa mooyihi yacni xaqu waxaa ilaahay uu fududaynayaa qofka dariiqiisa soo mara xaq laakiin qofka waddadii xaq ahayn waddo ahayn soo mara yani xaq waaba diidayaaba yacni wa ta'abbiihi damiirka waxaa loo celinaya waa xaqii wey wata'abiihi iyo xaqii diidmadiisii ila calaa ahlihi ahalkiisa mooye wax kaleta uu diidayo kadalika kadalika sidaa ayaan zayannaa kadaalika ay kamaa xasannaa sidaan ugu qurxinnay lihaa'ulaa'i kuwa kufaarta ama mukhaalifiinta ah camalahum asayi'a camalkoodii sayi'ahaa sidaan ugu qurxinnay cuquubatan lahum ciqaabitaan aan ciqaabayno calaa suu ikhtiyaarihim yacni doorashadeedii xumaanta doorashadii waxa ay doorteen oo xun aawadeed ayaan zayannaa ugu qurxinnay likulli ummatin ummad kasta camalahum camalkoodii sidii kuwii awhaanta iyo maaragtay asnaamta caabudayey sidii yacni waxaa xun ay doorteen aan ugu qurxinnay ayaan ummad kastana camalkeedii aan ugu qurxinnay umma ilaa rabbihim rabbigii abuurtay maaligii abuurtay intii ka ah ayaa marjicuhum noqoshadooda ay ahaatay kii wanaagsanaana markii rabbi loo noqdo wanaag baa lagu abaalmarinaya kii xumaana xumaan baa lagu abaalmarinaya fayunabbi'uhum allah markaa wuxuu u sheegi doonaa bimaa shay buu u sheegi doonaa kaanuu ay ahaayeen yacmaluuna kuwa camal fala hada wabillahi towfiiqu sala allahuma wasalam cala muxamedin wcala aalihi wasaxbi wasalam ajmaciin